shaqaalaha golaha mihnadlayaasha qaranka ayaa magaalada muqdisho loogu qabtay tababar ku saabsanna sidii bulshada ay ugu wacyigelin lahaayeen dhibaatooyinka caafimaad ee ay u geystaan dhakhaatiirta aan lahayn aqoonta iyo xirfadaha caafimaadka tababarkan oo socon doona muddo afar maalin ah ayaa waxaa qabsoomidiisa iska kaashaday golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka iyo hay-adda u n f b a waxaana furitaanka tababarkan ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan furitaanka tababarkani waxaa ka hadashay kayaha guud ee golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka annagana n b c ahaan inaan implement gareyno dabaqno shaqaalahana lagu tarengareeyo regulationkaas iyo framework ay ku shaqeyn lahaayeen midwiferiga goolka ugu muhiimsanaa oo n h b c uu lahaaba waxay ahayd in la safegareeyo ama bulshada safetygeeda laga shaqeeyo oo dad qualified ay u shaqeeyaan qualificationkaasna waxaa lagu gaari karaa waxyaabihii la rabay ama capacitygii la rabay shaqaalaha in la gaarsiiyo waxaa sidoo kale halkaasi ka hadashay xaawo cabdulaahi cilmi oo ka socotay hay-adda u n f b a maantana waxaan u joognaa ina n h b c staff lagu orienteed gareynayo oo yacni la siinayo inay arkaan siduu framework u egyahay kabacdina shaqada inay bilaabato ha-ad ahaan as u n f b a midwifeka annaga wuxuu noo yahay priority sababta ee tahay u n f b a waa hay-adda oo liidka u ah waxaa loo yaqaana sexual and reproductive health in the united nations okayaha guud ee golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka doctor maxamed cadow oo tababarkaasi furay ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda uu tababarkani leeyahay inay maanta aan furno tababar oo loogu talagalay inay qaataan shaqaalaha n h b c da sidaan wad ogsoonahay markaa rabti inaad shaqo qabatid waa horta waa inaa wixii aad shaqada ku qaban lahayd inaad taqaanid oo lagugu tababaray waxaa jiro documenti dowladda soomaaliya iyo hay-adda u n f b a ay wada diyaariyeen oo loogu talagalay regulationska iyo sida loo kontaroolo shaqaalaha ka shaqeynayo oo mulisooyinka soomaaliyeed ayagana curriculumkooda iyo waxbarashadooda iyo dhamaystirkooda markii lasoo dhamaystiro waxaa dowladda ay ka fikirtay iyo hay-adaha la shaqeeyo oo igu horeysay u n f b a bal qofkan oo umulisada ah regulatory framework oo ku shaqey lahaa in la dejiyo maxaa horta laga rabaa qofka umulisada ah inuu qabto marka laga soo tago qualificationkiisa iyo wixiisa qaabkoo u shaqeynaa maxaa mas-uuliyaada oo saaran maxaa laga rabaa inuusan sameynin intuu ku jiro howlihiisa maalmeed marka kan ma naqon doono tababarkii ugu horreeyey insha allahu tababaro kaleeto oo isxigxigo oo kor loogu qaadayo awoodda iyo kartida shaqaalaha oo ka howlgalo n h b c da ayaa insha allahu aan soo qaban doonaa